xarunta gargaarka iyo howlaha bini-aadannimada ee boqor salmaan oo kaashanaysa wasaarada gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland iyo hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland ayaa deeq isugu jirta dhar teendhooyin iyo agabyo kale gaarsiisay shan kun iyo shan boqol oo qoys oo kamid ah dadka barakacayaasha ee ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose deeqdan oo ay kamid yihiin teendhooyinka guryaha dhar iyo maacuun ayaa kusoo aaday xili maalmahan roobaba xoogan ay ka da-een kismaayo iyo deegaanada u dhow hayna dadka barakacayaasha ee ku nool waqooyiga magaalada kismaayo wajahayaan duruufo kala duwan oo ay hoyla-aantu ka mid tahay maxamed amiin oo ah iskuduwaha mashaariicda hay-adda tadamun oo loo soo wakiishay qaybinta agabyada kala duwan ayaa ka warbixiyey agabka ay u qaybiyeen qoysaska barakacayaasha ka qaybinayno deegaanka luglow ee degmada kismaayo ee mashruuca hoyga iyo uga ama mashruuc isugu jira ee dhar iyo maxaa layihahdaa gogol iyo weelal ay isticmaali doonaan dadka barakacayaasha waxaa ku jira mashruuca teendooyin loo dhisayo dadka waxaa ka faa'iidaysan doona mashruucan ilaa shan kun oo qoys dadka badan baa ka faa'iidaysan doona du'a la idmo waxaana mashruucan uu yahay deeq ka timid boqortooyada sacuudiga gaar ahaan xarunta boqor salmaan maxaa la lahaa arrimaha bilaantinimada iyo gargaarka waxaana qaybinaysa hay tadaamun iyadoo kaashanaysa wasaaradda gargaarka jubbaland iyo guddiga barakaxyaasha jugri waxaan u mahad celinaya ilahi subxana watacaala kadib ciidamadii ammaanka sugayey maamulka iyo dhammaan wasaaradaha agaasimaha guud ee hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga jubbaland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo mareynta musiibooyinka jubbaland ayaa dhankooda ka hadlay deeqda la qaybiyey iyo waxa ay ka tarayso baahiyaha dadka barakacayaasha ah ee ka faa'iidaystay mashruuca oo loogu talagalay dadka barakacayaasha dadka ugu nugul ee ku nool aagga luglow deeqdaasoo ka timid boqortooyada sacuudi carabiya khaasatan kiin salmaan wakiilna ay oga tahay hay-adda tadaamul annaga ooy na hogaaminayso wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaan halkan ku qaybinaynaa deeqdaasi waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan intii arrintan soo fududaysay ugu horreyso kiin salmaan hay-adda kiin salmaan annagoo wakiilka eh dowladda jubbaland khaasatan arrimaha barakacayaasha ayaan usoo xulna dadkan wasaaradda arrimaha gargaarka ee maareynta musiibooyinkana si wanaagsan ayaa noola shaqaysay ayadoo deeqdan soo dhiraan dirisa ilaa iyo meesha laga soo raray aad ayaan ugu mahad celinayaa iyo hooygii ay dadka xiran lahaayeen hadduu yahay dhar iyo hadday dhigan lahaayeen gogol iyo hadday maaragtay guri ahaan u dhigan lahaayeen kaas oo ay iskugu jiraan ka faa'iidaysan doonaan shan kun iyo shan boqol oo qoys aad iyo aad buu u badan yahay inkastoo ayna ku filneen qaxootigan degan luglow loo asteeyey halkaa inay degaan kaas oo ah maaragtay dadkii ugu badnaa fatahaadaha iyo dhibaatooyinka iyo abaaraha ee ugu tala gashay jubbaland inay halkaa ay degaan deeqdan qoysaska barakacayaasha ee degan waqooyiga kismaayo ay ka faa'iidaysteen ayaa qayb ka ah mashruuca hoy iyo how kaas oo dhar iyo guryaha teendhooyinka loogu qaybinayo dadka barakacayaasha